Dhallinyaradu yaa markii hore dalka ku tahriibanaya dhibaatooyinka qabsiga dalka Algeria iyo nafadayeen iyo horeen sii socdaan si ay u helaan nolol ku duwan dalsho ku jirta. Safiirka Soomaaliya ee dalka Algeria Abdiwahaab Macalin Maxamed ayaa ku warbixiyay dadaalka ay dowladda Angaley in dadku reer lahaankanaga saddex muwaadiniin u leh ka dajiya garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho.
alxamdulilaah dhallinyaradan oo gadaasheeda taagan iyo kuwa kale oo xagga fadhiya oo soo daalay aad ayay u mahadsan yihiin inay aqbaleen inay dalka ku soo noqdaan waa mahadsan tihiin sidoo kale waxaan mahad celinayaa waalidiintii dhalay oo aad inoogala shaqeeyey inay soo noqdaan in la soo celiyo meel kasta oo ay joogaan iyo wakhti kasta oo la joogo in la soo celiyo madaxweynaha iyo ra-iisul waa ku mahadsan yihiin sidoo kale waxaanu mahad celinayaa wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka dhallinyarada isboortiga oo ayaguna labaduba nagu garab taagnaa dadaalka iyo nagu dhiirigelinayey inaan dhallinyaradaas soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan aan gacan siino waxaan marka ugu dambayn aanu mahad celinayaa qof kasta oo gacan ka geystay in dhallinyaradan ay dalka ku soo noqdaan sidoo kale waxaanu mahad celinayaa hay-adda iomta xafiiskeeda xarunteeda aljeeriya oo xiriirka xiriir iskaashi uu naga dhexeeyo gacan weyna ka geystay inay dhallinyaradan diiwaan geliyaan markaan annagu liiska aan u gudbinnay diiwaan geliyeen ka bacdiin aan u codsannay in accommodation la siiyo oo hotel la dejiyo la dejiyey kadibna oggolaadeen inay tikadha u jaraan soo qaadaan dhammaan way ku mahadsan yihiin dhallinyaraduna way mahadsan yihiin waalidiintuna way mahadsan yihiin sideedun dhalinyaro oo dalka reer lahankanagi iyo dowladda iyoon kuma hadnagayo ona sidoo kale ku sheekayana dhibaatooyinka iyo hamaranga maadaama uu safar ah ku soo dhibtoonay oo qaarkeena siddeed bilood ilaa sagaal bilood oo meesha ku soo dhibtoodeen dowladda aaday ugu mahadsan tahay soo celinteena inay ku guulaysato mafahmino wallaahi horta annaga tahriiba ahe mafahmino dad aad u soo rafaadiyo u soo go'ayaa mahnay mafahmino dowladdiyaa meeshaan na keentay safiirka maasha allah usigaa ka dambeeyey soo noqoshadeenna usigaa noogu dadaalay mafahmino marka aaduu u mahadsan yahay safiirka dowladdana aaday u mahadsan tahay marka waxaan dhihi lahay dhallinyarta oo tahriibka aadahayn inay iska dhaafaan sababto ee meeshaas raaxa ma jirto dad badanaa ku dhintay dad badanaa naftooda ku waayey wallaahi horta tuunis dad badanaa ku laaday annaga nasiibkeena ku soo badbaadnay mafahmino waxaa nala soo celiyey aljaraa nala soo celiyey safiirkayaa la xiriirnay usigaa markana soo celiya anaga xamid cabdilaahi guuleed waxaan halka salaamaya dowladdeenna sharafta leh gaar ahaan waxaan salaamayaa safiir cabdiwahaab oo in badan wallaahi noo shaqeeyo noo dadaalay waxaan leeyahay dowladdeenna waxaan u baahanay gacan qabad inaad noo samayso amba business oo kale wallaahi aadna waxaan uga mahad sheeganaynaa hay-addaana soo dhaweysay iyo safiirkeena ilaahay cimriga ha u dheereeye horta dhibaatada waxay iga samartay tunuusiya waxaan leeyahay dadka iga dambeeyana meel aan dalkeena ahayn ha aaminina waayo haugu yaraatay biyaha xataa waa lagu qiyaasayaa marka waxaan leeyahay dhalinyarta waddankeena wax ku nahay waddankeenna sharaf